shaqaaqooyinka dumarka xeryahay la kulmaan ayaa soo badanaya waxaana kamid a gacanka hadal furiin caruurtoo lagu dayaco iyo uurka horgalka loo yaqaano maalmahan qeybo kamid a xeryaha laga soo tabiyey bilcaanta caruurta koriso oo looga tagay iyo waxaa u badan dumarkan wada xaamilada oo wixii ramiyan aan la gasaynin dhibka haysto bishaara aadan oo kamid a dumarka u dooda xuquuqda haweenka xeryaha ayaa sharaxday noocyada tacadiga ay dumarka xeryaha la kulmaan waxaa ka mid ah kufsiga waxaa ka mid ah dumarkii oo micnaha raggii iyo dumarkii oo maalin walba gabdhihii la furo waxaa ka mid ah gabdhihii oo intii la kufsado maaragtay haddana xaqooda ayna helin badana hadda beryahan dambe waxaaba usii dheerba gabdho fara badan oo wada uurla oo dhallinyaradii ay uurays haddana ilmihii lagu wada inkiray meel loo raacaba la garin la ayaaba yaaba kusoo batayba hadda waagii hore kufsigaaba noogu darnaa laakiin kufsiga wax ka daran ba hadda soo baxay tacdiga ugu daran dumarka waxaa waaya maanta gabdhihii oo kulligooda wada garoobo ahoo nimana aan haynin caruuro fara badanna lagu wada reebay caruurtiina aan beel lagu siinin ayagana meel ay ka shaqeeyaan ayna jirin shaqaba ma jirtoba ilaan uurka horgalka loo yaqaano kusoo badanaya xeryaha ayaa sabab looga dhigay guurka oo qaali laga dhigay siday qabto hooyadan guurka oo lagu adkeeyey nimanka ayaan lagu adkeynay waxa aduu haysta ninka hadduu gaari gacan wato oo labaatan jir uu yahay oo gabadha uu maaragtay uu damcayaana laga reebin waalidiinta laftooda taa waxbay ku leeyihiin gabdhaha ninbaa xaggaas yiri iyo ninbaa dhaqaale haysta iyo ninbaa ka ayaan lagu xirin wiilasha waa wiilasheenna gabdhahana waa gabdhaheenna si rasuulkeen salaatullahi caleyh wuxuu yidhi aan idinku faana maalinta aakhiro guurka badiya oo dadka maxay aheeday maaragtay ii sheeg maaragtay yaan lagu xirin dhaqaalaha iyo waxaa iyo ninka waxbama haysta iyo ninka waa kan yaan lagu xirin gabdhaha wiilasha ha la siiyo wiilashay gabdhaha way isu baahan yihiin waalidiinta ku dhex jirtaa waalidiinta ha fududeeyaan guurka si ayna maxay aheeday annagana ilmihii ay gabdhihii nooga ceeboobin wiilashina ceebta ayadan waa insoo gelaysae ay ku ceeboobin labada dhinacba ha la isku fududeeyo haddii gabadha nin ay gaarto ha lagu daro haddii wiilka gabar gaaro gabadhuu rabo ha keensado asagana wax ceeba ma aha marka inshaa allah waxaan dhihi lahaa ha la fududeeyo guurka si wiilasha ay gabdhaha ay ku xumeenin dambe maryan xasan axmed ayaa ragga ugu baaqday inay dumarka u turaan gabdhaha waa gabdhaheenni annagaa dhalnay waa hooyooyinka wiilasha waa walaalahood waa ehelkoodii waa haweenkoodii marka wixii maxay gabdhaha dhibaya inay wiilasha ay gabdhaha ha daayaan wiilasha dhibkay ku hayaan gabdhaha ha ka daayaan gabdhaha waa miskiin ubax cali aadan ayaa qabta in waalidka qaarkood guurka gabdhahooda ay caqabad ku noqdaan taasoo keenta in gabadhu ay ku dhacdo qalad kadibna lagu qasbanaado in loo hogaansamo wixii dhacay horta familka dhibka dhan ka socdaan gabadha haddee ninka jeceshahay seember waa loo diiday ninkan waxaaba laleeyahay bataatanba nama soo galo maba rabnaba gabadha marka way baxaysaa inay uur soo qaadiyaa u diidaaya gabadha uur way soo qaadaysaa museeg marka mast waa inuu ogolaado gabdhaha badankooda seembersaas way ku dhacdaa gabdho badana ku dhacda waan arkay marka haddii ninka waaba jeceshahay meel kale ka aadaysa ma lahan mase waa lagu jeclaana mase waa lagu naca haddii ayada oo uur qabin ay dhahda ninkaanaan rabaa waa loo diidaa markay uur soo qaadana waa loo ogolaanaa waalidka waxaan kula talin lahaa gabadha ninka hadduu xun yahay hadduu san yahayba hadday jeceshaa in la siiyo siraaqadii ilaahay ka faara qaadee wuuna dhaqani karaa laakiinse waxaan ku talin lahaa in la siiyo oona lagu adkaynin balse waxaa fikrad taas ka duwan qabta luul bishaar ibraahim oo ku dooday waalid kasta gabadhiisa inuu sahan u yahay guurka ka hor oo aan horta ma aaminsani sababtoo waalid kasta gabadhiisana meel fiican marto ayuu la rabaa hooyo intaa kusoo korinaysana ma rabto gabadheeda inay silac ku noolaato marka aan waxaan aaminsanaha waalidka dee sababta waxaa la dhaha waayeel korkiisa waa wada indho meesha kuu roon yagaa garanaa dee waalid waa masta gabadhiisa meel wuxuu la rabaa ay u degto aanay ka daba imaan dhanka kale qarbuud aadan keenadiid oo kamid a dhallinyarada xeryaha iyo kaalinta waalidka guurka gabdhahooda u kala qaaday laba dhinac oo mid kasta muhiima sida uu hadalka u dhigay waalidku gabadhooda ninkay rabto inay ka hor istaagaan laba qaybood baan u kala qaadi hal eed bay ku leeyihiin inay gabadhoodan qof muslim ah oo la imaadaan ree hebel baa tahay iyo waad dhaqaalo yar tahay ay ugu diidaan eed bay ku leeyihiin qofku hadday la imaato ilaahay baa qadaray ilahay baana garan meesha marya haloo guuriyo halla eedkuma laho inay u xeladayaan eedkuma laho weliba xeladaygoodu dadka qaar gabdhaha ma istaahilaan kuwa jeegada foosha xun leh ee sida xun u labisan ee suuradda xumeeyey kuwa way gabdhaha yaan la siinin hajow way gabdhuhu kuwa inta la siin lahaa laakiin waxaan leeyahay kuwa kale ee islaamka ee dhaqaalayaraanta hayso yaan loo diidinay gabdhaha ha la siiyo si wax walba ay u fududaadaan oo ay u yaraadaan fisqiga badan ee soo badan si u yaraado hala siiya gabdhaha nimanka muslimka ee soo doonanayaan leh si kastaba ha haatee ragga ayaa lagu baaqay inay ka taxadaraan dumarka oo ah birmageydo islamarkaana dhalay una dhaxay lana dhashay maxamed baaruud xuseen warbaahintiista dhadhaab